bal haddaba aanu eegno taswiirta laba iyo labaatanaad waxaa jiray nebiyaal badan oo ka hadlay imaanshaha masiixa nebiyadii waxa ay sheegeen mar inuu imaan doono masiixa oo ka badbaadin doona dembiyadooda oo waxa uu ka dhalan doonaa gabar bikra ah oo nabi kalena waxa uu yidhi oo masiixu wuxuu ka iman doonaa farcankii daa'uud oo nebi kalena waxa uu yidhi masiixu wuxa uu ku dhalan doonaa bethlehem waxaan oo dhan waxa ay noqdeen run gabadhii maryan ee bikrada ahayd waxa ay dhashay ciise maryanna waxa ay ahayd farcankii daa'uud waxa uuna dhashay habeen magaalada bethlehem dhexdeeda saaxiibow waxa aan kuu sheegayaa ilaahay mar kasta inuu ballankiisa ilaalinayo ma aha sida dad badan oo samaynaya ballamo waaweyn laakiin aanay oofinaynin cise waxa uu ka dhashay gabar bikrad ah oo waxa uu u yimid in uu sameeyo xiriirka naga dhexeeya innaga iyo ilaah